halkiina siisay maxaa dhacay baaladana dhibayada dhashoodii miday way dhoobsadeen wax kastoo aan ku lahaa way dhoobsadeen waxay isdhahalyaan way moogaasheen oo yurub sugayaa dhallinyaradu dhimashada ayaa dhaqansan muuday soomaalayu dhimashada ayaa dhaqansan muuday
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya oo uu halkani waradiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan kuna soo durgudaan barnaamijka xiisaha iyo kalgacalka laha oo khamiis walba xiliyadana kale markay saacadda soo gaarto halkanaad kala soo jirteen waa barnaamijkii kulanka dhallinyarada
soomaaliyay dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidii waa dhawaaqdeen soomaaliyay dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidii waa dhawaaqdeen waxay tiri dhibaatada maygu dhowranaysaan dhalintaydii talilayd iyaada isdhammayseen dhaxalkeedi maadeeq cadaawahaditayse inaaguna dhammaanteen xidigiyo laboodkin dhulka aynu leenahay dhab aynu difaacne dhab aynu difaacne dhalinyara isdaarsada
mar kale galab wanaagsan ayaan habadidii ka leenahay asxaabtana dhagaysatahay waa maalnimo khamiis ah taariikhdana ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha sideedaad agost sanadka laba kun iyo labaatanka maanta barnaamijka kulanka dhallinyarada hadduu allaha weyn ogolaado intuu hawada ku jiro waxaa halkan idinkaga daadayi doonaa anigoo ah mee ashraaf krama saaxiibadana dhegaysanayo uu barnaamijkaas sida cadadeeda waxaan ku daafuran jirnay mid ka mid ah kaalimaha suugaanta maantana waxaa idiin soo qaban doonaa ees ee ku luqeynayso fanaanada codka baxsan ee asmasaban dhegaysi habboon ayaa idin leenahay dib ayaan iskugu soo laba doonaa
jacaylka walwaalo dhankaaga waadaante waadaante jacaylka walwaalo dhankaaga ahow wabixiisa midaanu wadaagno ahow wabixiisa midaanu wadaagno
waa tahay walle wax baa ka dhacaya aad baad umahadsan tihiin asxaabta khabaday nagala xidhiidhay galabta waa khamiis haddee barnaamijkana kulanka dhallinyarada ayaan isla joogtaagnaa haddee isbuucyo een haddee aan hawada ku kala maqnayn oo kulanka dhallinyarada maanta haddee waa uu iskeenay wuxuu leeyahay anigana haddee garab wanaagsan ayna kama midiy balse maalinta khamiista ayaan halkani laysafo lafaguraa garab wanaagsan waxa u gabaduwanahay aniga n qeybo badan ayaan leeyahay haddii ahaadaan dhanka dhalinyaro markii loo eego n dhalinyarada qaarba n waa iskugu jiraan qaar romantigiin waayo jacaylkii runtii diiradda saaraan qaar kale siyaasadda ay runtii aada u qiimeeyaan n qaarba n wax bay yani jecel yihiin n marka n asxaabtana dhegaysataay meel walba joogtaan si kastona maqlaysaan galab wanaagsan ayaan qabad idinka leenahay kulanka dhalinyarada ayaa maanta joognaa waa rajeyn doonaa inay dhegeystayaal badan haddee n in badan haddee barnaamijkan in badan oo kasoo muuqan jiray n haddee kasoo dhex muuqan doonaan galabta runtii galabta aad baan u faraxsanahay runtii galabta dareenkayga lama soo koobi karaba runtii waan idin xiisay aniga n idinkana n saan u malayno inaad xiisteen marka dhammaanteenba ama dhammaanteenaba waan isku wada xiisnay marka radio cadaado ayaan mar walba n yani na saaciday inaan anagana na barataan idinkana ay idin barano saaxiibadana dhegaysanayo aad baan idinka mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga aad u horeysaan dhegaysiga sideed sideed dhibic shan magaarkiis cadaadii deegaanada ku dhadhow ayaa si toosa nooga maqlaysaan halka dadka ku nool adduunka oo idinle toos nagala socdaan aalada taminta tooska live streamka oo ah w w dot radio cadada dot com galabtana karaamo codkiisa ayaa idiin soo gaarayo kulanka dhalinyarada ayuuna ku daadaheynayaa dhegaystayaal badanna qadadka way soo buux dhaafi doonaan kuwo kalena fariimo ay soo diri doonaan galabta halkaani ayaa nooga mahadcelinayaa dhammaantoodaba waa tahay maxaad sugaysaan haddii galabta wax kale ma sugaysiin qodobka la faaqidi lahaa keliya sugaysaan soomahan waa tahay qodobkana waan idiin soo gudbi doonaa hadduu allah weyn oo inoo saamaxo balse farsamada ka jaray habeen malawe sidii hadalaal jacayl heliyo waa tahay heestan waxay ka mid tahay heesihii ugu horeeyey marka heesaba dhegaysigooda bilaabayay heestii ugu horeeyey oo aan som soomaali ahayd oo aan dhegaystay ahayd hortii heesa soomaaliga iskumaana fiicneen balse heestii ugu horeeyey soomaaliya aan dhegaystay heestaneed runtii aad baa ula yaabi jira aan dhihi jiray heesaha soomaaliga saami u macaan yihiin waa tahay aan dhahayaa waxbaa ka dhacay markaasaan dhahayaa ku luqeynaya bal heesta fiiri youtube-kan baaray xuseen jiray waxaa ii soo baxday shamse maxamed food waa tahay marka runtii waa hees aad u macaan heesaha jacaylka ayayna ka mid tahay aan ugu jeclahay marka saa hordhaca barnaamijka heestiisa aad ku maqlayseen ama haddaba heesta yani aan farsamada ugu laabanayana ku maqlayseen qodobka runtii maanta wuxuu ku saabsan maadaama aan soo yaranaysanay oo ciid aan kasoo laabanay marka isbuuci dhaweed maalina ciid aheyd marka maanta ayaa hadda la joogaa qodobkan runtii waa qodob runtii in badan aan soo gorfeeyey markaan arkay xaaladaha hadda jira dhalinyaro badan aan la sheekaystay jaceyl jiraysa marka runtii qodobka maanta waxa uu yahay inaad aad iyo aad ii maqlaysaan ayaan rajeynayaa marka qodobka wuxuu yahay qof xiriir ayaad lahayd oo jeceyl ah qofkii xiriirkay jeceyl aala lahayd mar walba wuxuu ku dhihi jiray ama mar walba yacni wuxuu kuu sheegi jiray inuu adiga keliya dunida kaa fiirsado adiga keliyana ku jecel yahay adiga keliyana xiriir uu kula wado
Een, maalin walba sidaas ayuu ku dhihi jiray waan ku jeclahayo een, la-aantaada ma noolaa kari een, waa kaa hadde een, marka asagoo sidaas qofkii ah maalin maalmaha ka mid ah marka adigoo hadde aadan filaynin aad qofkii waxaad ku aragtay qof kale asagoo lalamansan ama een, een, xiriir la wado xiriirkaasina een, yacni aad yacni ku aragtay oo xataa aad shak ahayn xa- xiriirkaasi qofka oo la wado aad indhahaaga saartay ama taleefkiisa aad ka aragtay ama isagoo yacni la fadhiyo ama aad sawir kula jiro ama adiga een adiga xaqiiq aad yacni ogaatay inuu qofkaasi adiga een qaas ku ahayn keliya qof kalena uu la socdo sheekada marka intaas marayso een qofkii waa aragtay een marka xiriirkiina adiga wuxuu ku leeyahay la-aantaada mayna qof kaleba xiriir lama wadaba een marka qofkiina waa xaqiiqsatay inuu keligaa kuga ekeen qof kalena uu wato marka haddaba qofkaasi maadaama xaqiiqsatay inuu qof kale kula wado qofkaasi een yacni jacaylkiisa oo dhan ma ilaawi lahayd oo yacni ma iska day lahayd oo adigana ma ka jeesanaad qof kale miyaad ka raadsan lahayd ama jacaylkiisa aad uga sabri lahayd oo yacni sababtaa qof wax jecel baa tahay jacaylkiisa aad uga sabri lahayd uga dulqaadeed wuxuu yahay ama isla markii aad ka tegi lahayd oo yacni ka tanaasul lahayd sababtaa qof dhan adiga aad dunida ka fiirsanaysa haddaad ku aragto qof kaloo xiriir la la wado misna kugu dhihi jiray keligaa keliya baan dunida kaa fiirsadaa haddaba maxaa samey lahayd miyaad uga dulqaadan lahayd jacaalkaaga adigoo fiirinaya ama waxaad dhihi lahayd qof noocaasaba haddaan arko bes jacaalka haddaan uqabo mid aan yacni aan yacni aan u dhimana xataa jacaylkiisa haddaan waxaas ku arko waxaan leeyahay cidda igu salaan labadaasi een qaab middo midday raaci lahayd sababtan waxa yacni waa sheegaysaa haddaa dheer jacaylka uguma sabriin waa ka tegi lahaa sababaha ugu tegi lahayd sayaabahaasaan ugu tegi lahaana waa inaad tiraahdaa aad badan mahadsan tihiin mar kale ayaa idinku celinayaa asxaabta qiimiga iyo qadarinta inaga mudano aan jecelnahay mar walba inaan usoo gudbino een waxay nagaga baahan yihiin ama een inaga soo codsadaan su-aasha waxay tahay qof ayaa xiriirkaa la dhexeeya dhegayste wiil ahaw ama gabar ahaw qofkii mar walba wuxuu ku dhihi jiray karaamow la-aantaada ma noolaan kara camal een markaasi kadib tusaale ahaan wayaa ani iskama odaya een marka qofkaasi waxaad ku aragtay qof kale asagoo xiriir la wado xiriirkaasina uu yahay mid dhaba waa mid dhaba hadde een waan xaqiiqsatay indhahaagana saartay ama fariiq qoraal aragtid ama een live aad u aragtid ama sawir asagoo kula jira aad aragtid fariimo badan aad aragtay marka qofkaasi jacaylkaaga dartiisa miyaad ugu sabri lahayd ama waxaad dhihi lahayd nou kalwad walaalow ama walaaley haddaba sababtan waad raacinaysaa inaad fahanteen ayaan rajeynayaa asxaabta qiimiga qadarinta nagu mudano lambarka wicitaanka tooska waa faro shan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar aya si toosa inaga soo wici kartaan mar kale ayaa idinku celinayaa saaxiibayaal wicitaanka tooska waa faro shan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar mar kale ayaa idinku celinayaa saaxiibayaal wicitaanka tooska waa faro shan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar waa tahay garab wanaagsan ayaanu qabadeedii kareenahay asxaabta qiimiga iyo qadarinteeniga mudan oo dhegaystayaal badan ayaa durbaba qadad ka soo buux dhaafinaya jaaniskooda waan siinaynaa dhegaystayaal badanna fariimo ay u qayb qaataan barnaamijka lambarkaasi ayaa si toosa fariimo inoogu soo diri kartaan annagana halkan adaa idinka aqri doonaa hadduu alla haweyno ino ogolaado wicitaanka tooska oo furashan afartan sagaashan iyo toddoba ibar afar ayaa si toosa inaga soo wici kartaan inaad fahanteen ayaan filayaa durbaba dhegeystayaal ayaa qadadka soo buux dhaafinaya marka waan jaaniskooda waan siinaynaa balse intaana horta qadadkaan qabanin ama aan u gudagelin dhegeystayaal badan ayaa jecel inay barnaamijka qayb qaataan dhegeystayaal badanna waxay doonayaan keliya in dalabaad loo tixgeliyo marka dhegeystayaal kuwa kale een hala siiyo fursadda jecel inay barnaamijka qayb qaataan dhegeyste hadduu een maalida maqalka naga dhegeysanayso uu kugu dheeryahay qadka kuma seekano sababta dhegeystayaal kumanaan gaaraya ayaa qadad ka soo wacaya sidoo kale waxaa jira dhegeystayaal ayagoo goob dabeela jooga sidoo kale qadad ka soo wacaya misna dhegeystayaal ka dhex ka dhex buuxinaya dhegeystayaashan waxaan leenahay qad ku saamixi maysa in lagugu sii hayo kuwo kalena waxaa jiro ayagoo goob buuqa jooga soo wacaya marka waan rajey doonaa inaad shuruudahaasi buuxi doontaan ama aad naga ilaali doontaan intuu barnaamijka hawada ku jiro dhegeystaha ugu horeeya maanta jaanis ku hela haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaalo soo dhawow magacaaga iyo halka ad inagala soo xiriirinayso
waa magaalada cadaado waa tahay magacaagana
magacaygu waa anise maxamed waa tahay anisa garabanaysanayaana habada kalin ahay barnaamijka kulanka dhalinyarada weeyaan hadaa la socotay qodobkana aad fahantay gudagal
ako magacaygu waa anise maxamed waxaan joogaa magaalada cadaado marka hore waxaan salaamaya casiisaas waxaan siyaha barnaamijka marka xiga waxaan salaama hooyada iyo aabahee
waa tahay gudagal hadaa la socotay barnaamijka Een, aad iyo aad ayga xunnahay barnaamijkani ma ahan muusiga iyo salaamaha waa kulanka dhalinyarada inaad saanteen ayaan rajeynayaa dhegeystayaal badan ayaa durbaba een, fariimo soo diraya marka fariimaha qeybaha u dambeeya ayaan siinaynaa Een, fariimo badan baan ujeedaa runtii asxaab badanna kasoo dhex muuqanayo galabta hadda way dhaarsiiyaba kuwa een, een, durbaba iyo qasar soo bilaabeenba waa tahay waan rajeyn doonaa inaan een, intaani idinka aqri doono fariintiina dhegeystaha qad ku jira halo assalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaale soo dhawow garab wanaagsan magacaaga iyo halkaad inagala soo xiriirinayso
magacaygu waa maariya haboon xaafada bakiin garaamo galab wanaagsan galab qurux badan ayaa hawada inta leedahay adiga iyo hooyaaka. Een, waayahan dhab ahaantii waan iska qanacsan ee, malakayga. Een, iskuul yar oo jiro marka ee, waan inay dib usoo laabto adigoo faraxsan sidoo kale dhegeystayaashii, suuriyaasha dhammaan waa salaam
waa tahay anagana midaasi mid laacana ayaan hawada kuusoo marinaynaa maria haddaan kula kaftamo magacaaga cabaar baa raadinaysay marka oday jecel lahayd maalmahan waa jiray bal soo dhawow
oo maadintahay karaabo oo wax la-aan ma jiraa yani oo ku jira waad ku dareemi kartaa
waa tahay
marka galabanaagsan ayaa hawada jecleyahay dartiisana waa burahay maa jeclaan karaamo galabta qodobka saasi ayaa miiska soo saartay waa ku u baahnaa in badan la nafanafayo welikunaysa maskax badan masiida badanaa lagu soo dhaxay marka qof walba fikraddiisa in ka jirtaa meesha loo soo bandhigay bal aniga marka fikradeydaa baasadiisa qof axaa la leeyahay yirina kan kuu koobanaya haddana qof kale aan ku arkay dhab ahaantii waan uga tegi lahaa aniga oo qofkaas gudbaa raacay
Een, waa tahay maari ahaan adiga waad uga tegi lahayd qofkii Een, hadda maari sidaad uga tegaysaa qofkii yacni aad baad u jeceshahay jecel labaad baad u qabtaa qofkii qof kalena waad ku aragtay marka jecelkaad u qabto dirt een, miyaad qof kale uga tanaasuleysaa awi jecelkaagii
haa karaamo waan uga tegay waayo qofkan aniga been ayuu ii sheegay oo qof xiriir isaal keesto aan la leeyahay waayo waa qof aan qaas u ahay waa qof aan jeclahay in aniga jaciilkayga u sheegtay asna wuxuu ii sheegay inaa kaligi kaligaygu kooban yahay n qofkan markaas ayaaba iisoo bixi lahaa n fursada meel uga marla ayuu wuxuu yahay markaas ii cadaaneed n qofkan qof kale uguma socda anigana waxba mauba ii taraya soo maahan wuxuu igu socda masiyaano waxay ahayd oo qiyaamihiisaad iisoo baxay soo maaha waa tahay marka een, arrintaasi een, qofka hadduu sameeyo een, waxaa leedahay galabta waxaa la dhihi karaaba khiyaano oo kale
qiyaano kaleeto waayan waxaan dhii
Een, waa tahay aad badan mahadsan tahay maariya habboon ayay taasi aheed Ee, halow halow galabta naga soo dhaweysay xaafadda een, bakiin Een, waa tahay asxaabta een, garab wanaagsan een, ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan dhegeystaha qad ku jira jecel inuu barnaamij ka qayb qaato ayaan soo dhaweynayaa halow assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والله عمر سعدال وكلا سهل لك قلمه waa tahay abwaane waan kusoo dhaweynaynaa garab wanaagsan hawada ayaan ka leenahay anigi dhegeystayaashaba kulanka dhalinyarada ayaa hadda garabta joognaa waana khamiis een, waa la socotaan filaya barnaamijka een, gudagala qodobka maanta miiska inoo saaran
ولا الله هدان بقلة غلف كميس كنا صارم أنا أنا سؤال هان وحن فكر ردي واحد أي in aan caado taasoo kale ay qabsato dee waxaan dhihi lahaa qofkan iila soo jeedinoo qof kale isagu daro samaystay waxaan dhihi lahaa walaal hore usoo hakin goowin xariirkaygana waan ka jara lahaa dee waqti kuma lumiya qofka waqti ku lumanayana qofaan u soo jeedin dee waa iska caddaa inay khasaaro tahay waxaan jeclaa inaan wax yar oo shan shan tiri aan ku cabiro qofka qof aan usoo jeedin waqti ku luminaya waxay udhacaysaa sidatan hadda naftaado dilayn weliga hawdayn ruux kale igsa meel sarayso warasocda noqotidi hadaf yeelo weliga waxaa leeyahay qofka ku luminaya waktigiisa qaaliga qofaan usoo joogin oo aan indhabahan u lahayn waqtigaaga aan ku luminayo igsa meel sarayso hadaf yeelo weliga hadafka waxa ha ahaado qof daacad ku ah jacaylkuna dhabu ka yahay waan ku salaamaya maxamed karaama wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu aad baad umahadsan tahay kaabe sida quruxda badan oo wanaagsanaad barnaamijka inoo la qayb qaadatay waan kaa madalnaynaa galabka ku wanaado ayayna khabadi ka leenahay waa tahay qodobka runtii aad buu uxasaasaya hoo runtii anigana waxbaa isuriixaya waa tahay waan idinla wadaagi doonaa qodobkana sharxaad gooniya ama sharxaad guud ayaan ka bixi doonaa dhegeystaha qad ku jira jecel inuu barnaamij ka qayb qaato ayaan galabtaas soo dhawaynaya halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ولا هذا السود أبو مقع جاي هالكا دينا قلت سو حريري نيسو wadhowl alle waa waxa weeye raxmad joogta galbeed
واتاهاي رحمة قلبنا سنة يان كلنا خي وانا سلطان بلا برامجكا
waa la socdaa war alle oo waxaan dhihi lahaa wa- waalka galabtay saaran miiska waxaan dhihi lahaa dee waxaan dhihi lahaaba anigu uguma tagaanba qofka jecelay maxaa yeelay qof kale
واتاهاي
waa taa وقمت تقدين بعدي قف عجاشا قف كري
ula tagileen waxaan dhihi lahaa ku qab soo ku badiyay sidii
واتاهاي waa taas war alle waxaana lagu seleelaya adiga iyo dadiyadaada dhan واتاهاي أنا كان مداسي من لعينا أيانا خبذا كوسا مريننا ولا وحبا كدا يا قلبتا ولا دقستياشا ريديو عدد ويدارسين مقبا fikirkiisa ayuu meeshani ka dhibanaya dhegeystaha runtii aan aad ula cajiibay su-aasha siduu ugu jawaabay wuxuu yidhi kuqabso kuqadi meyside qof aan jeclahayna qof dartiisa uguma tegi laheen waa tahay garab wanaagsan ayaan qabadeedii kaleenahay goordhow dhaxtaalka barnaamijka ayaan gudagalaynaa balse dhegeystaha qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته garab wanaagsan walaalo soo dhawow magacaaga iyo halkaad inagala soo xiriirinayso
والقال يا ولالك الكرام الله كسلامي سلام سرع أيام هوال إنسان مرمي أمان أوريا شريدي وعذابة فرسمي قانك أدوك قلب عن قلب جنة يا هوال إنسان يهي لقعي هو تشوري وتشوري من الله waa tahay jamiila een maanta kulanka dhalinyarada ayaa joognaa runtii qodob aad u xasaasi badanna waa uu saaran yahay haddaa la socotay qodobka bal fikirkaaga galabta
كلامك أنا بقول وقت لها
adiga waad uga tegideen
لا وقت لها ولالك غفظ كنا مسألة ممكن تشوري وقت لها ما أنا كل يوم hadda jamiilo qofku waa naftaadii hadda waa jacalkaagii waa xubigaaga waa kalgacalkaaga sidee qofka looga tegaysaa
halkan jaceylka duu qiyaamo danin iyo sidaa qof kalan kay raadsanaa duu isaga qiyaani oo qof kale ay ay raadsadeen aniga aysa ii soo jeedin qofaan kuu soo jeedin waqtigaaga lagama leeyayo waa tahay asaga waxaa laga yaabaa inuu kusoo jeeda laakiin se- een- een- eh, nin jeclays oo iska wado wax kale iska sii jejecelaya inuu hadde meelaha iska marmaro adigana uu ku rabo haya hadde
maya taas ma ka yeelan walaale aniga ma ka yeelan waa tahay een aad baad umahadsan tahay jamiila sida quruxda badan oo wanaagsanaad barnaamijka inaa la qayb qaadatay waan kaa madalinaynaa garabka ku wacnadana habada ayaa kaalinahay walaal qaaliya jamiila runtii aad bay umahadsan yaha aad bay umahadsan tahay aan iraada igraal noqda een habyo hadalku ma jira waan lihi jira ha een maamaayadan iskuma fiicna raaliha la dhaqo yaa dad waxaa jira hadda abwaaniina hadde cumar socdaal kale leh hadda garaamaha kula maanta hadde soomaaliga baa darba ku dhufanaya waa tahay garab wanaagsan ayaana qabadidii kale nahay kulanka dhalinyarada ayaa qaybihii dhexe la soo gaanay heestii dhextaalka ayaan joognaa dhegeystayaal badanna qadadka way soo buux dhaafinayaan balse farsamayaqaanka ayaa gacanta heetinay haatinaya waana heestii taleefan wax iima tare sidaas meed waa tahay idinkana dhaxbaxo kutabi qalbiga tagay dawaa ka tagay kalamayo haday yeeshe jacayl baa igu tamo kutabi qalbiga kutabi tagay horda waan ka tagay kalamayo haday yeeshe jacayl baa igu tamo tusaalo inaan noqdo tilmaam dadkuyga dhigta tallaabaan u soo jira taariikh dheerna waan ku sugay tusaalo inaan noqdo tilmaam dadkuyga dhigta tallaabaan u soo jira taariikh dheerna waan ku sugay jacayl baatinkay ka weyn anigu uma tagay ku talagal talagal hoy ku talagal inaad timaad taleefon waxay ma tare jacayl baatinkay ka weyn anigu uma tagay ku talagal ku talagal hoy ku talagal inaad timaad taleefon waxay ma tare
Tomaatid jacayl ahaa dabtida ku taaganto istaanu siicaya sabtu caashiqu isaday Tomaatid jacayl ahaa dabtida ku taaganto istaanu siicaya sabtu caashiqu isaday Thank you. jacayl baatankay ka weyn anigu uma taghaya ku talagal ku talagal ku talagal inaad timaad taleefon waxiima tare
jacayl baatankay ka weyn anigu uma taghaya ku talagal ku talagal hoy ku talagal inaad timaad taleefon waxiima tare
waa tahay garab wanaagsan ayaan naqabadidii ka leenahay runtii waxbaa ka dhacay wallahi waxbaa ka dhacay heesta runtii waa hees runtii een, jacayl oo aad u qiiro badan qodobka ayayna taabanaysaa tusaalo inaan noqdo tilmaam dadka iga dhigtaan tilaabanu soo jiraa dariiq dheerna waan ku sugay waa tahay intaa qof kale aad ku maqneed aniga waa ku sugay waa tahay jacayl baatankii ka weyn aniga uma taaghaye ku talagal ku talagal inaad timaad yah taleefon wax imad tare waa tahay wallay kala banaansanayana khabadeeda kalena hay dhegaystayaal badan ayaa qadadka soo buux dhaafinaya jecel inay barnaamijka ka qayb qaataan dhegaystaha qad ku jira haddaan soo dhabeeyo walaal soo dhawo magacaagii halkaad inagala soo xidhiidhinayso waa tahay sagaal waa la soo taanfiraya barnaamijka waa tahay garab wanaagsan annaga ayaan ku leenahay een haddaad la socotayna gudagal
aniga baran qodobkan iska dhaqaaleeyay uguma tageen waa tahay sababtan maxay tahay qof aad jeceshahay midna aad yani aada ugu kalsoon tahay misna yani ku dhihi jira mar walba keligaa yani aan kuga ekaayo qof kale haddaad ku aragtay khiyaano soo mara dhihi karo qofkaas uu ku khiyaano marka haddana sidee ya
ela aniga uguma tageen qodobkan waayahay maxaa sameedaad bal inala wadaag waa tahay qofka hadduu yidhaahdo waan ugama tegi lahayn sababta waa inu raaciya waa taan haddaa iraaday ama haddaa yaan dhahay waxaas waxaasaan samee lahaa sababahaasaan ugu tegi lahayn waxaas iyo waxaasaan samee lahaa waa inuu qofka sheega waan ka tegi lahaa iyo waa u joogi lahaa intaas jawaab noqoto hala si faahfaahiyo faahfaahino dheeraada ayaan u baahanahay anaga waa tahay dhegeystayaa qad ku jira haddaan jaaniskaan siyo walaal soo dhawo magacaaga halkaad inagala soo xiriirinayso
samiiro waa xaafada galbeed waa tahay samira galbeed sidee barnaamijka la wareegeysanaya garabta
si wanaagsan waa tahay waa la socotaan filayaa gudagala qodobka maanta miiska iloo saaran
waa la sheegay aniga de qodobka gudgalo uguma tageen waa tahay marka sababtana maxaa tahay
sababta waxay tahay qofka waa jeclahay waa qof aan ku kalsoonahay waxaa laga yaabaa inuu isleey meelo kale soo mamari sidaas aawadeed ma uga tageenbo een marka waay een samiroy een magaca soo samiramen
yaa walaale een bal magaca igu celi
yaa magacaaga igu celi
samiiro waayo xaafada galbeed een waa tahay samiroy qofkaas waxaa laga yaabaa een mar haddaad ugu sabartay inuu is yidhaahdo qofkan waa iska caadi wax walba xaggiisa caadi bay ka yihiin bal mar kale u laabto haye yaa
een waan ka xunaa dhegeystahaasi een qadka taleefka ayaa ka go-an garab wanaagsan ayaan aqabadeyda idinka leenahay dhegeystayaal badan ayaa qadadka soo buux dhaafinaya kuwo badan fariimahoodana waa uje- waa ujeedaa jaaniska waan siinaya dhegeystaha qad ku jira halo assalaamu calaykum walaal soo dhawo adoo codkaaga sare u qaadaya halkaad inagala soo xiriirinayso iyo magacaaga waa tahay waa la socotaan filaha barnaamijka waa tahay kaabe annagana waan kusoo dhawaynaynaa een waa la socotaan filaha barnaamijka haddaa u guda gasho waa tahay Een, waa tahay marka waxaas leedahay haddii xoogaa meeshaan ay xumaato bal meel aad ku baxsatid raso een waa tahay marka aad baad umahadsan tahay walaalo sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadato waan kaa madanaynaa kaabe galabka kuwanadana qabad ayaa kale nahay asxaabtana dhegaysatahay dhegaystayaal badan waxay leeyihiin karaamo qodobka een inoo faaqid ama inoo sharax ama inoo hadee een waa tahay een gudagal ayuu ayaa leeyahay marka gu- een hasugu weynin ayaan idin leeyahay galabta anaa qodobka u dhaarsanba inaan qoorta ka qabto dhulka la galaaro aniga dham dhegeystayaa qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum calaykum asalaam walaal garab wanaagsan soo dhawo magacaagii halkaad inagala soo xiriirinayso
waa dawdada joogta airlan waa tahay waa la socotaan filaha barnaamijka
aa walaalkay waa tahay een haddaa la socotay gudagal
haddii qof aan jeclahay aan ku arko soo qof kale la sababtay markaas ma xanaaqayna waa u jibcin laha waa tahay een een waa u jeclaad kamaada xanaaqideen mana ka tegi lahayn
haa laakiin anigoo la kastamaya dhihi lahaa walaalo qof kale ma jecesha xiriir ma la sameyd weliga maya maya maya adig keligaa leeba kogaaga ani qof kale ma ya ma ma eega xataa
hadduu saasi dowladda ku qabanaya inuu beenkeyga saas ayay cadaynaysa ma
waa tahay markaasaa ka tegi lahayd
markaas ani ka tegi lahaa leo inuu beenkeyga argoohiisa dhanay barasmaantihiisa
waa tahay aadad umahadsan tahay walaal Een, sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena ola qayb qaataan kaamil celinayna dhegeystayaasha wuxuu leeyahay marka hore ma is xanaajinayaan ma is dareensiinayba qofkaasi si kaftanaana wuxuu dhihi lahaa "Maria, adiga meelaa gashaa miya maya maya maya aniga een, meel kale ma fiiriyaba indhahayga wax kale ma qabtaan baadi maayan ha saas miya walaalo saas miya raalli noqo markaani waa ku arkay hada waxaa dhacay may may macasalaama dhihi lahaa markaas kadib ay jiray dhegeystayaasi waa tahay aad bayd mahadsan tahay dhegeystaha qad ku jira haddaan soo dhaweeyo walaal sodobo magacaaga iyo halkaad inagala soo xiriirinayso waxaan ka xunaa dhegeystayaasi goob buuq ayuu joogaa qadkan kuma sheekano hore ayaan u sheegnay dhegeystayaasha in fadlan ilaaliya anshaxa barnaamijka u yaalo وشوينا يا حبيبتي حبيبتي حبيبتي حبيبتي حياة قلبي حياتي
alla jecelo waa nawaalaysaa maqal wuxuu faarax murtiile leeyahay xabiibti xabiibti xabiibti xayaati qad qofkaa jeceshaa sasabo waa jecelkaaga ha ka dheeraanin hana ka fogaanin waa tahay haddii aad een, sidaani timaadana xal kale ana aniga ayaa idiihayaa waa tahay dhegeystaha qadku jira ayaa markaani soo dhawaynayaa walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
waa fadhiya warkiisa
een waa ka xunaa dhegeystahaasi sidoo kale gabuuq ayuu joogaa qadkana kuma sii hay karno waa tahay garabanaagsan ayana qabadidii kale nahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka u dhegaysanaysaan waa idinkaga mahad celinayaa wale dhegeystayaal badan fariimo way soo dirayaan runtii garabta fariimaha bay ka shidan tahay oo aad bay iskaga soo dabdhacayaan een waa tahay dhegeystaha qad ku jira ayaa markaan soo dhaweynayaa halo assalaamu calaykum asalaamu calaykum waxalaykum salaam waraxma walaal soo dhawo magacaaga iyo halkaad inagala soo xiriirinayso
waa dhawahay magacaygu waa maxamed joogo dhulwan
waa tahay maxamed waan kusoo dhaweynaynaa garab wanaagsan aabada ayaan kaaleenahay kulanka dhalinyarada ayaa si toosa uga jirta radio cadaado marka haddaad la socotay gudagal barnaamijka
nasocday saaxo sare maadaama barnaamijkan haddii kala socodsadeen qodobka qodobka ugu yara cilmiga kaasn waa tahay
qodobka ugu yara celi
een maxamed qodobka een waxa uu yahay een qof aad jeceshahay een in badan asagoo kuu muuji jiray jecel laba inuu kuu qabo een kuna dhihi jiray mar walba keliga ayaan yacni ku jeclahay keliga aan kula socda ayaad qofkii waxaad ku aragtay asagoo qofkan xiriir la wado aadna xaqiijistay inuu qofkan xiriirka la wado ama fariimihiisa aad aragtay oo qofka kala wadaagaya ama sawir asagoo kula jira baad aragtay ama isagoo la fadhiyo ama een kulan la qaadanaya aad aragtay haddaba maxaa samayneed qofkaasina jecel labaad ugu qabtaa miyaad u sabri laheed oo jecelkaaga dartiis miyaad ugu sabri laheed ama waxaad dhihi laheed fii sabiilillaahi oo cid igu salaam
madarta maxamed oo maatanta sawdar kow Iwad, iwad, iwad.
anigu ma horta qofkan xiriir aa naga dhexeeyey saabiintaas aad baa qofkan u jecelaa xiriir aad aad u wanaagsan aa naga dhexeeyey waa tahay dabadeed waxaa arkay qofkii ama qof kale kulan la qaadanayo oo macnaha qof kale xiriirkii la wado aan macnaha meesha waxaa iiga muuqanaysa inuusa qofka aniga iisoo jeedin waxaan baari lahaa anigu kuma kasteen laakiin waxaan baari lahaa qofkaas inuu mataqaanaa iisoo jeedo iyo inuu mataqaanaa qofka kusii jeedo maxamed marka ii xaqiiq ee xaqiiqa ii noqoto qofka inuu ii soo jeedin Een, waan ka tashan lahaa qofkaasi yar mataqaanaa kaliya laa waan ka tashan lahaa oo maxaa yeelay so ama qof kale ayaan ka raadsan lahaa ama asaga dhanba wuu iskaga tegi lahaa waa kahay maxamed intaan kal iyo laab la gaarin waa xambaari laamiyaa tiri
ya
intaan kari rabta horta la gaaray waxaa tiri si walba waan ku xambaari lahaa miyaa tiri
maya maya
iwa
haddaar haddaar waaya lama arko waayo qofka aan mustaqbal iyo xiriir jeclayaa naga dhexeeyo qofki waayo waxay u muuqata inuu ka baxaysan hadal beed ah waa taqaanaa mar walba afka lagu marinayaana waa tahay
warka waan ku tusa lahaa anigu sidaasi waan ku tusa waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamedow waan kaga madalnaynaa sida quruxda badanna oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waxaan isla sugaanay xilligii aan qodob ka faaqili jirnay barse hal fariimo ayaan siin jaaniska siinayaa fariimaha intooda badan hal mar baan walaaqnay barse hal fariimo ayaa jaaniska siinayaa intaan qodobka aan faaqilin dhegeystahan fariinta soo diro waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay boqorka farxadda ayuu leeyami ashraf karamaan ku salaamay walaal een, sida quruxda badan barnaamijka ay noogu soo tabinayso waan kaa madalinaynaa ayuu leeyahay magacaygana waa axmed oo jooga ayaan leeyahay xaafadda laaweyn ayuu leeyahay saaxiib sare galabta aad baadan faraxsan ayuu leeyahay karaamo haddii adigana galabta waad faraxsanta ayuu leeyahay bal jacaylka la sheegayo miyaad kusoo taaftay ayuu leeyahay intaasi kaftan ay ahayd ayuu leeyahay haddaan u gudagalo qodobka miiska saaran wuxuu leeyahay karaamo oo aniga ahaan een, waan ka tegi lahaa waayo qofkaasi wuxuu i tusiyey inaanan agtiisa waxba ka ahayn waa tahay axmed aad baad umahadsantaha fariin kale ayaa raacinaya Een, dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi maa-ido weeyaan ku sugan ay dayano ayaa leeyahay inta aanan isaga tegin ayaa leeyahay Een, waa tahay ayaan weydiin lahaa ayuu leeyahay hadduu ii sheegi waayanhe waan ka tegi lahaa waa tahay aad buu umahadsan yahay dhegeystahaasina fariimo aad bay iskaga soo dabnacayaan war dhammaantiisa marka qodobka ayaan faaqidaynaa qodobka muxuu ahaa horta Een, qodobka wuxuu ahaa een, farsamada ayaan u jilaacayaa
hooyadoo cishaa ku xambaartay illo xilkas baa ku dhalay reer beetiye
een walle aad baad umahadsantihiin een walle hooyo loo xushaa tahay walle een qofka jacaylka runtii in badan wax ka yaqaano runtii een horta si horta loo taga way adag tahay een marka hortii runtii dadka jacayl markii la dhaho runtii dadka qaar wayba sahladaanba wax sahlana male jacaylka calaamadiisa maaragtay ama baasha loofka maaragtay ayada dhan guduud waay guduud maxaa waay dhiig wey dhiig wadnahu kaa qabanayaa kadibna meeshaas iyo meeshaas midna ma jiraayi kartid asaga le warkan iska dhaaf kan qaado een gabadhan iska dhaaf gabadhan qaado ma jirto ani gabadhanaa ku haystaa war gabadhan maxaa ku aragta haddee ma ka qorxoone tanaaba ka qorxoone ha ka qorxoonaato haddee rabta ani tan la haystaa war walaalo se waxaa kaa noqotay war waxaas iska daya ani tanaa rabaa waa ware intee la geenaa qof wadnahu ka qabtay ma la soo koobi karo yacni jacaylka u qabo qofkaasi runtii gabayo badan waa ka soo burqinayaan er- erayo badan waa uu tafayaa qofkaasi wuu ilmeynayaa wuu yacni fikirayaa in badan qalb qofki qalbigiisa ayuu ku wen yahay waa qof jecel ahaya runtii marka een dardaaran ayaa ii siinayaa balse qaybihi ugu dambeya barnaamijka ayaan ku jiraa markaan qodobkan faaqido iyo dardaaranka iyo wax oo dhan waa isku gabagabeenaya een een marka een farsamada een ma jiraano balse dhegeystayaal badan ayaan siinayaa een fariimo ayaan siinayaa marka qaybihii een barnaamijka ayaan qaybihii dhex dambe isla soo gaarnay marka een dhegeystayaasha fariimooda ayaan u aqrinayaa dhegeystayaal waxaa soo yidhi assalaamu calaykum garan wanaagsan bahda radio cadaada ayaa leeyahay waa daahir een macruuf kuna sugan cadaada ayaa leeyahay fikirkayga haddaan ka dhibto wuxuu yahay ee leeyahay ruuxaan jeclahay haddii aan ku arko qof kale ugama tageen qof aan hal mar ku arkay ayuu leeyahay sababtoo ah waxaan raadinayaa xaqiiqada dhabta ah kadibna een ayaan go-aan go-aan qaadanaya ayuu leeyahay mahadsanidin een aad baad umahadsan tahay kaabe sida quruxda badan oo wanaagsanaa barnaamijka inoola qayb qaatay waan kaa mahadcelinaynaa fariimaha ayaan kusii soconaya dhegeystayaasha wicitaanka jaanis kudaan siinaya balse fariimaha ayaan u jilaacayaa assalaamu calaykum dhegeystaan waxa uu soo yidhi wacalaykum salaam ayaa leenahay waa xabiibo oo joogta karaamo ayaa leeyahay xaafad karaama halkee dhanka galbeed ma jirta ha saa rajeynaya galbeed waaye xaafad karaama een marka koodii aan idaacadda ka cusba ma taqaaniin een ani waxaan jeclahay waxaan rumaynaya ila wadaago dadaan jeclahay tihiin idinka dhammaantiin dhegeystayaasha dhan waan jeclahay een dhegeystayaal badan markay soo wacana yidhaahdaan intee joogtaa markaan dhaho een dhaqaana xaafadda karaama waa farxi jiraan oo qosli jiray waxaa u maleeya xaafadda aniga kasoo baxaya in ka- in yani ay dhahayan xaafadii karaamo ee wadeganaa ama kaasubacen camal inay dhahayan malehi jiray waa iska qosli jiray marka dambaalaa waryaa o maxamedow ana he kasira bacda ilaa qorsagaaro ku heysa waa tahay bacda ilana qorsagaaro ku heya ha haye karaameynta la marka xaafadee ani xaafadda kasoo kaca malaynahay lacaloo kale haddaa bakin deganahay oo qofka yani oo yani soo wacayo kale bakin hadduu kasoo wacayo oo dhiiraa xaafad karaamo ah kaa soo wacaya yani waxaa u fahm loo fahmaya ama dadka qaarkood u fahmaya ma haddaadan aqoon ama xaafaddaas aadan aqoon u lahayn waxaas leedahay wareeg karaamo xaafadiisa kasoo wacaysaa qofkan camal dhegeystayaal badan in badan istewediya jaroleyr karaamo dadka xaafadda maxay u sheegtaan ani xaafadda aan degana maana xaafad kale karaamo laaya jirto waa tahay cadadeyn ku taala waa tahay maalin maalmo dhow la soo barta xaafaddaasi ama habeen dhawa maaqaan mara meeshaan yani mhm karaamahana kusoo xasuustay marka xabiibo leeya ayaa leeyahay xaafadda karaama ayaa leeyahay walaalkayga maxamed karaama waan ku salaamaya ayaa leeyahay waan ku salaamay waxaan salaa- salaamaya dhammaan soomaali dhammaan ayaa leeyahay salaan kadib fariinta ayaa soo galagalay haddaan qodobka u gudagalo ayaa leeyahay way sii socotaa fariintii u gudagalo ayaa leeyahay waa tahay fariintaasi runtii maana fahmin laakiin soo aan akri doonaa hadduu waqtiga inoo saamaxo marka fariimo badan way iska soo dabadhacayaan jaaniskooda waan sii doonaa fariimaha marka dhegeystahan kale waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum calaykum salaam ayaa leenahay waa axmed oo jooga ayaa leeyahay docoley waan ku salaamay ayuu leeyahay daadiyaha barnaamijka aniga waxaan tegi waan ka tegi lahaa ayaa leeyahay sababtoo ah been ayuu ii sheegay waan ku salaamay ayuu leeyahay walaalkay karaamo ayuu leeyahay aad baad umahadsan tahay axmed anigana waan ka qaaday walaalo midaasi mid ka qurux badan oo ka wanaagsan kana soo goday kashiilaabta ayaana hawada kuu samarinaya garabka ku wacnaado garabka ku samaado ayaana hawada kaalinahay waa tahay qaybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wadataanka ha naga raali noqdaan qodobka ayaan gudagelaya qodobka muxuu ahaa qodobka wuxuu ahaa qof aad jeceshahay xiriiraa la waday qofkii in badan wuu eh, kula soo socday in badan jecel ayuu ku jilayay jilitaana la dhihi karaa in badan jecel uu ku tusayay adig keligaa leh biyahaadaan kaa dhex arkaa cuntada ma cuni kari walaalo shula qaataa cuntada ma cuni kara waxaa waaye waa weyn taase dad badan dhalinyarada qaar baa dhib badayna mogtaa qof aan arkay jecel ayay dhaa maanaa iyo karaaba bida imaad horta maalin hawada fadhiyo markaasoo dha een magaalada aan fadhinay asxaab yani koraskan kan aqaana keliyaan ahayn marka aan yani halkaan aan isku baranay aan si yani si gaar aan u aqoonin waa yimaaday oo yidhi karamo ahan lahaw ha waa fiicanahay iyo waran sababta markii xaalada la sooras ka diyo yidhi aniga karamo ayaamaan jecel ay galano aan dhahay waa gartay ko waa tahay iyo sheekada waa igu soo tahay intaa kursiga si kale aan u dhigtaan dhahay waan usoo jeesta wal waan kasoo jeeda intaan usoo jeestaan dhahay ko iyo wata baadaha sheeka macaan bay wada galabte kashirni waan gabaraan jeclaa hortani la-aanteeda wallahi bilaata lahay cuntada maba iga degaysaba aan dhahay waa tahay cunto maba kaa degtaba gees ma kaa martaa maya cunto helo maba iga dhadhamaysaba ha waa tahay marka maxaa shaaka maxaa soo cuntaa dha markaasuu yidhi saaka waa soo qoraaday haye maantana markaas casiriyay ahayd maantana markaasuu yidhi waa soo qaday hadirtaana qado kasoo kaca markaasa dha waa tahay markaasuu yidhi la-aanteeda badan ma cuni karo ma istaagi karo ma jiifko hurdo maiga soo dha ma iga soo dhacdo waxaan dhahay saaka meeqa saca soo kaca markaasuu yidhi laba iyo toban sac xal meeqa saca saacad markaasuu yidhi afar saac laba iyo toban sac maa soo kacay la-aanteedan ma ordi karo la-aanteedan badar ma cuni karo badarkii dhan waa ka go-a camal aan dhahay ya dadka markaasaan dhahay niyo wax ku haysta ani maka- ma fahmaya dha intaa qofkii saas u fiirshay ma u elaka wuxuu sheegayo qofka inuu haayaba ama yani wuxuu sheegayo waan ka aamusa waan ka waa iska dhaa laakiinse dadka qaar markii la yidhaaho kale en yani en la-aanta bari ma cuni kari qofka soo saas dhahayo haddana wax cunaa laba baafo canjera ama laba baafo ayaa oo beriisa la cuna maana hal ka fadhi la-aanta bari ma cuni kari aleeyahay waa tahay wale en jecelka layaabkiisa ayayd ka mid tahay maanta dhalinyarada qodobka wuxuu ahaa en waqtiga ayaa aad iyo aad inoo kulaanay waan jeclaanay inaa waqti dheer aan isla seeqaano marse saacadda ayaa gabagaba ah marka qodobka wuxuu ahaa qof aad jeceshahay hadduu ku khiyaano ama qof kale asoo xiriir labada aad ku aragtid misna xaqiiqijisid yacni aad fariimihiisa aragtay ama sawir uu kula jiro qofkii aad aragtay ama soo yani la kulmay aad aragtay oona xaqiiq aad yani aad og tahay shaki inuu iskaga jirin qofkaasi ma ka tegi lahayd ama jecelkiisa ugu sabri lahayd laba mid midkooda marka qofkii waa jecesha adiga haddee jecesha qofkaasi waxaa laga yaabaa inay waxaani duruufo u geeyana dhici karto inuusan asaga yani yani san ka dhabayn jecelkaasi dhici karto in qof kale uu ku riixaya dhici karto jecelkaasi marka ani ahaan karaamo haddaan iraado qofkaasi kama tegi lahayn sababtan waxay tahay qofka jecel yani ii sheeganayay si daacada kalsoonay ku dheehan tahay ayaan u aaminay maalimana waxaasaan ku arkay marka ani ahaan waan eegi lahaa horta qofka xaal waxaan dhihi lahaa horta waxaan maxaa kugu qasbay aniga waxaad ii sheeganaysay jacallaba waxaa lahayd karaamu waan ku jeclaa oo ama ya tusaaleaana ka wadaya dhegaystayaal hadda ha umaliminaa ama hadda ha umaleeninaya yani qodobka la idin sharxoya bis yani waa ku jeclahay haddii yani ay dhihi jirtay maxaa kugu soo baxeen waxyaabaha kusoo baa ku riixi karta ama soomaan wuxuu ku dhihi karaa aniga sax waa ku jeclahaa qofkan waan jeclahay in xariir la sameeyo hadduu saas ku yidhaahdo walaalow aniga adig keliya yani maadaama ay tiro waan ku fiirsanan hadarta inaad qof ila wado aniga waxaasi uma dulqaadan karo qofkaasi ka go ama aniga qofkaasi ama aniga labadeena qof u go aniga uma dulqaadan karo qof kale in xoolahii lila wadaajiyo ama qof kale waxa ila wadaaga ma rabo ee aniga qofkaasi qof u ga markaasi markuu jawaab kusoo yidha aniga adiga hadduu galo ha raali noqo walaalo baay dhe markaas waad ku saxan tahay laakiinse hadduu ku yidhahdo hadda keligaa waay waaye keligaa keligay ma taha ma keligaa ma midii hore joogtaa ama waa mid kale cusub maya midaan waa mid dhaba barana inaan kaa tegin weligaa aanu kucelloo doonin waa tahay waad ka aqbalaysaa markaasi jacaylkaaga waa reebatay qof kalena nomaad adeesan iska ilaali waxaad leedahay weligaa ka tanaasulin ilaa iyo salka aad ka gaarto qodobka sidaas ayuu yahay ama ani karaam ahaan sidaasi yani ayaan usoo xulay ama yani jawaabta markaan raadiyey kadib yani dad badan aan la sheekaysa arrintaasi ku dhacay sidaasi ayaan yani u fahmay waa raje doona inaad qaadan doontaan saaxiibadan dhageysanayo guntii gunaadkii barnaamijka ayaan doo soo gaarnay dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada hadartaan yani jacaalka sida ama jacaalka hadartaan sameynayso walaalayaal waxaa idinka digayaa inaad qof jacaal beenaad ku abuurtaan ka daaya jacaalka beenta ma fiicno maalin ayaad ogaa doontaa qof adiina ku qiyaamaya haddaad qofka jacaal labaad u qabto una sheego asaga keligiisana ku ega joojiya dadka badan aad isla wadaysaan joojiya dadka badan aad shugaansanaysaan hala joojiyo waa haddii aad rabto qof nadiif ah inaad hesho keligaa kuga eg haddaa adi boqol qof aad la soctid ani keliga ugakaa qof kale makaa yeelaya macna ma run maan isku sheega ani keliga ugakaa anigana labaatan qof aa wadana iskayeeleysa maarko adi keliya igo ani keliyan kuu go marka jacaalka runtii hal qadariya halna la ixtiraamo jacaalka runtii waxa uu dhalaa guur guurkana waxa uu dhalaa caruur caruur beri adiga idinka anfacayso dalka anfacayso anigana anfacayso dhammaan diintana anfacayso marka qoyskaasi wanaagsan mar walbana markaad qof aada jeclaanayso qofka nafsad ahaantaada ha u fiirinin waxaad u fiirisaa qofkani berito ciyaalkaaga ama ubadkaa dhali doonto aabbo fiican ama hooyo fiican ma u noqon karaa intaasi qofka ku raadi walaalo ha raadinin jacayl wax yani jacayl ha raadinin kama wada waxaan ka wadaa lacag ha raadinin quruxda ha raadinin sidoo kale qabiinna ha raadinin waxaa raadisaa ubadkaa dhali doonto berito qofkan yaad xiriirka la wado aabbo fiican muu noqon karaa hooyo fiican muu noqon kartaa intaasi ka fiiro qofka hadduu ku qanciyana markaas waa maasha allah bay ma la heli karo guud ahaan waxaa jeclahay inaa intaasi kusoo axmeero barnaamijkii waa barnaamijke kulanka dhalinyarada oo maanta halkan idinkaga daadaheynayay me ashraaf karama barnaamijkan iyo mid kale oo ka xiiso badan intaa ku kulmi doono toddobaadkan iyo toddobaadkiisa xiga waa karaamo idinla sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu allow dalkeena adigaa nabadgeli kare allow dalkeena nabad waarta inooga yeel
miyaa loo bogi karaa qof aan inta beegsan karin u bareeri karin nabarna baaran karin noloshu been been la tahay miyaa loo bogi karaa barbar kaaga jirin miyaa lala balan galaa qof aan barbar kaaga jirin miyaa balan lala galaa markuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday kolkuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday bartada kulaheed wanlahaa waxaan ku bedelay ku bedelay waxaan ku bedelay mid kale markuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday kolkuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday bartada kulaheed wadnahaa waxaan ku bedelay ku bedelay waxaan ku bedelay mid kale qofu boqolyo ku dhacay ubukoo ildarbasood qaba ma iyo waan bogsaday waxaan ahay ruux bad qaba qofu boqolyo ku dhacay ubukoo ildarbasood qaba ma iyo waan bogsaday waxaan ahay ruux badqaba jacaylka anaa ku baray haddana anigaa ka baxay jacaylka anaa ku baray haddana anigaa ka baxay markuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday markuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday barkada ku ahayd wanaha waxaan ku bedelay ku bedelay waxaan ku bedelay mid kale kolkuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday kolkuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday barkada kulaheed wanaha waxaan ku bedelay ku bedelay waxaan ku bedelay mid kale markuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday kolkuu wacdkii burburay ayaan cashqigii bannaday barkada kulaheed wanaha waxaan ku bedelay ku bedelay waxaan ku bedelay